soomaaliya ayaa maanta lagaga dhawaaqay mashruuc cusub oo lagu magacaabo aada dugsiyada oo bartilmaameedkiisu yahay in muddo saddex sano gudahooda ay fursad waxbarasho helaan carruur dhan hal milyan guud ahaan dalka oo dhan mashruucan oo hirgelintiisa ay ka qayb qaadanayaan hay-ado caalami ah ayaa howlihiisa waxaa ka mid a dayactirka boqolaal iskuul bixinta qalab waxbarasho iyo tababarka macalimiinta waryahayga magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan noo soo diray madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maantay xarigga ka jaray mashruuc loogu magac daray aada dugsiyada ooy ka faa'iidaysan doonaan saddexda sano ee soo socota hal milyan oo arday soomaali ah kadib markii maantay munaasabad arrintaa loogu soo bandhigayay lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho mashruuca aada dugsiyada aada iyo aad ayuu marka qiimigaas weyn u leehay waxa dawladdaana ay qabatay waxa ugu qiimiga badan oo ugu macnaha badan ayuu runtii yuu ka mid yahay marka mashruucan waxaan leeyahay hambalyo wasiiradda iyo tiimkeeda la shaqeeyey waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa hay-adaha caalamiga ah iyo dawladaha saaxiibada ah ee garab ka geystay ee ku mashquulay in hawshaasi ay sidaa muxuu ahaay loogu riyooday ay u xaqiiqowdo ay noqoto dhab aada iyo aad ayaan arrintaas usoo dhaweynaya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu carabka ku dhuftay sida ay uga faa'iidaysan karaan ardada soomaaliyeed saddexda sano ee soo socota qaabka iskuulaadka waxbarashada ee loo jehaynayo saddexda sano ee soo socota in hal milyan oo arday ay iskuulka ku noqdaan oo tiro aada iyo aad u badan ah xataa marka dib loo eego taariikhdeeni tacliinta iyo taariikhdeenni ardaydeeni iyo tiradoodii iyo waxoodi marka dib loo eego waa tiro badan laakiin waxaan hubaa soomaaliya laba iyo labaatankii sana haddii ay ay sideedii dowladnimadeedii jiri lahayd soco lahayd maanta tiro aad uga badan intaas ayaa iskuulaadka joogi lahayd laakiin waxa immediate-ka maanta ka badbaadayna waa maxay xoogaga yacni sharta ah ee soo jiraay ee ilmaha naga qaatay inaan kasoo dhiganno oo aan ilmaheenni kasoo ceshano oo aan ilmaheenna u jeedino muxuu ahay jihadii saxda ahayd ee caalamka iyo ummadaha adduunka ay u jeedayeen inaan u jeedino midda maanta immidiatka degdega ah oo aan gaarayno waa middaas madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu sheegay in mashruucani uu ka mid yahay shantii barnaamij ay dowladdu soo jeedisay tale ahaan oo inay dalka ka hirgeliso shantii mashruuc oo yaryareed oo iyaduna dawladdu ay qaabaysay oo socda oo degmo kastaahi degmooyinka dalkoo dhan wax ay ka siman yihiin minimum wax ay ka siman yihiin oo ugu yar inay inay degmo kasta ay yeelato oo iskuol ay yeelato hal iskuol ugu yaraan saddex afar shan iskuol ay degmadu yeelan kartaa laakiin hal iskuol inay yeelato hal rug caafimaad ama bar caafimaad inay yeelato hal ceeloo dadka degan biyaha ka cabaan biyo nadiifa ka cabaan inay inay degmadu yeelato iyo maxaan ku rahdaa xaruntii maamulka inay yeelata iyo saldhigii booliis shantaas mashruuc degmo kasta inay yeelataa isku noqoshada iskuolka halkaas midyan waxaan aada iyo aada u rajaynaa oo aan aada iyo aada u wahan weynahay saddex sano ka hor inaan taargetka ama hadafka ah hal milyan in iskoolaadka joogaan saddex sano ka hor inaan gaari karno ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dowladdu meelo badan ay u garaacday albaabada sidii waxbarasho loogu heli lahaa ardada soomaaliyeed ciya ayaa loo cilo dhaamiyaa ayaa soomaalida miyiga lagu maamaahi jiray qof haddii uu dhibaataysan yahay hadduu iska aamuso uu shib iska yaho dhibaatadiisa uu hoos ula jeesto ula joogo yaa u kaalmaynaya lamaba ogaba inuu muxuu ahaay dhibaata haysta laakiin markuu war dhibaatadaanaan qabaa hala ii kaalmeeya meeshaanaan galay halkaanaan imiday waxaanaan qabsaday waxaana waa iga dhiban yihiin markuu yidhaahdo cid u kaalmayso orod iyo orodaa lagu helaya annagu markaa hadda dawladdeenu waa aada iyo aaday u tabar daran tahay laakiin dawladdu waxay la timiday inishatiifka ahaa inay cilo dhaamiso tiraahdo war waa xanuunkaana ahay intaana waa waa qabsaday ama waa qabsan karaa intaana waa u baahana marka waxaan doonayaa inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo hay-adihi ka qayb qaatay barnaamijka
mashruucani ay ugu magac dartay aada dugsiyada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa inta badan loogu talagalay ardada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka in ay ka faa'iidaystaan balse dowladda goobo badan oo ka mida waddanka gacanta kuma hayso waxaana dowladda looga fadhiyaa sidii barnaamijkan ay waddanka ugu hirgelin karto sannadaha soo socda axmed xasan colaad v o a muqdisho